nabiga geeli waa diray oo soo baxay tobankii janaayo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii markii dawladdii la kala diray ayuu soo baxay maalin kadib sagaalkii baa la kala diray tobankiina wuu soo baxay arrimo badan ayuu asna ka hadlayaa wuxuuna u markhaati furayaa kaa hore oo caku geela mudida ahaa iyadoo geeliyo diday oo kale yuu ka hadlayaa mooji inuu didi doono iyo in kale waa tahay adoo daaradiisiiyo dhaxalkiisa joogoo aan dibadda uga bixin haddii aqal dab kaa galo oo sida dalxiiskii daala quruxda ugu kacay daawashada ka marag tahay markuu gebigii soo dumo daaqad iyo albaab iyo dusha sare ka soo ruqo dambas iyo markii qiiq degelkii ku soo haro inaad deriska waxato dhiigaagu diiloo damiyay tidhaahdaa digniintoosa maahee nin hurdow ma lagu dagay waxaan uga dan leeyahay haddii dawladdii xamar shalay odagu kala diray laf quraanka duugtiyo dufaharay miyaa jira tadaldheed timaadaa bihatee maxay dhali dabkee shidin ma baxayee dadkee shirin ma joognee nabadiyo bunteediyo daacaddiiyo xadligiinne shacabkala dambeeyiyo dastuurkiiyo sharcigiinne nin cadaalad dooniyo dulmanaha xaqiisii dayacmaan la sixi karin daqarradiiyo nabarkiyo hurgumadiiyo doogaha dusha nabarka ku lahoo dusha madaxda ku lahoo duugoobaan la dhagi karin dilka iyo baroortiyo degallada rugmadayo da' weliba ku le-atiyo maydka daasan tugagiyo diyadaan la bixin karin nabdi iyo damiirkii dadka fiican qaarkii kadbidaan la heli karin hadday dhagadaloolaan dan baan cidi ka yeelane allahayow maxaan digay maxaan dooday oo idhi laga leexay dawgii jidkii waa la daba maray gobanimadii laga durub kala daadsanaantiyo waxa noo dambeeyiyo maxaan qoray duruusoo maqlaa nolol ku daawaday maxaan idhi durbaankiyo dadka madasha laga tumay dadka madasha laga tumay waa dara malbeenoo dadka waa la filayaa laxda mani ma kala oga dooggiiyo abaartee maxaan idhi dayaxaneeg waleexada waleexirada duri iyo dukaankaaga buuxaa ma dhowna cida kugu duri haddii roob kastaa do-o amay daacullaha iyo dabayoodka miratoo dugsi xerada lagu furo darar kama sugaayo horay doorigeedii gunta uga daloosheen dirdiirti raacdee maxaa laga dambariyaa markaan idhi ka daba qabo daaday weelkii buuxaye ma ahayn diraaxaan daawo buugga koowaad wariyana ka daalaco ninba meesha daraguu daajaahashiise ka dayacay waxaa sugi raacda uu ku daaliyo ruqooy dabada ila qabo digsi karay dab baashiday darajadiiyo sharafkuna waxay xagalka daaxaan marka dulin yimaadee kuwii kugu dahaaraa doonidii abtaarayd dakhalkiiyo shiraacii markay kala dilaacsheen iyadoo aan weli degin duufaanna u cabsiya iga dega haddaad tidhi asay daacad kaa tahay iftiin inaad u daartaa mar horaa la dayrshee bal in shacabka doorsamay dadka qaarkii laga helo kuwa dhaxanta kaa dada heebaha ku soo durub ku dartaa kitaabkiyo duruustaan ka bixin jiray hiilada dadweynaha anfurfura anfurfura dabayshee xog kalena kusoo durub daacadnimiyo waxu sheeg ruuxii isugu dara doqon baa ilaa weyn gudda baadigiis iyo inkastoo lix daylood dadweynihii kob baaba'ay dabargooyo lagu dhigay nabee geelii waa diray jawaab daahday baa timid intaan sugayay doorkan mar baan idhi dalkoo dhami qalbi iyo dawaad ma leh mar baan idhi duqiibaa saxiixii ka daaloo waxaa dibadda ugu maqan kaatun magaca daaba ah mar baan idhi dad baa jira dukumentigiisida markuu seexda daartiyo daaqadiisa kala baxa mar baan idhi dubaha culus deg deg inuu usoo rido taal u diiday baa jira mar baan idhi ka daawee sixir qalin daraalo ah ayaa laga durduray rako dabargo-eed iyo inkastoon darxumadii maansana ku soo daray gobonnimo la daba guray googiba mar qaraxdaye ma runbaa dib baa dhacay wartoow ma runbaa dib baa dhacay dharaad laba kaclayntii markaan sugayay daawiyo irbad cudurka lagu duro ayaan dabakaruubkii dib usii xambaartee intaan dirirkan awleed damba dambasama ka sugidaa amaan dacar magowtaa haruub daafa laaca ma arkina duqii weli miiska gooyey dacashii docda bidixda uga tiili masahaba dadaalee khudbadaha duxdoodiyo isma doorin hadalku doonaani odhan jiri weligii ha deexdee gudumada sideedaba dugsi baan ka sugayaa dareen baana igu jira markaan diga rogtow idhi xedhadaada lama dego alla durugsanayda duqda reer u weyneey marka dulucu kaa go-o booqashada dadkuu yimid ma u dibad baxdaayoo awrada adoon dadan soorye ma ugu deeraa dankuudiyo ujeeddada doqon baa ilaawee andardaarankhaygana kulli faaqa doodaan dawlado shisheeyiyo dibadda iyo gudihiyo dalka iyo dadkiibaad dareenkooda kiciso wixii liifa daarraa intaad damisay baa tahay dayax keligii muuqdee wax dhan darajadaadiyo mid laguugu sii daray dadweynuhu ku heesee maanta adiga doorkan hebel baa wax dumiyiyo hebel baa daraa iyo hebel dawladdiibuu dastuurkeeda jabiyiyo hebel baa qabiil dumay hebel baa dalkii dhacay hebel daacad ma ahayn hebel baa ka sii daran huuhaadi dibaddiyo dadka aragtidiisii layska wada dabooliyo doqon iyo fariid iyo da' kastaba ha sheegtee waa la wada dareershoo dawladdii abaa haray dhag kastoo dalooshaa dibna aad ka hadashoo daacaday sugaysaa dulmigii iyo xajiintii bal inaad gawaysaa naf kastoo dareen lihi kaa daawanaysaa wax kastoo la daashaba goddalooladoodaa hadhow dalab u yeeshee haddii dibi la gowraco geedki kama dambeeyee daahnaya wax noo sheeg qalinkii ku daalaya wax dardaarankaygii u ah kama dambaystii ama raac dadkii aad la ahay dul iyo diir irbad iyo lifaaq duna ama beesha diirshihii xaq intuu ku kala diray cudurradiina diri jiray daaweeye noo noqo raggii hore dagaalladu waa u kala duunaayeen ama dawliskii iyo dadaabkii la soo noqo ama doosha kuu xidhan la dabaalo waaya labadani khusaysaan xiisunoodu daaline damaashaadba maaline bal in qurux la daawado qalinkaagu waa dahab qofka nabarku daashoo damqadaama moogee dhiig colaad ku daatiyo dirjiryaan ka dharagneen ducaynaya allahayow duceeyaya allahayow duxdii nabadda soo celi aamiin duceeyaya allahayow duxdii nabadda soo celi kaasina wuxuu ahaa nabiga geeli waa diray oo soo baxay jannaayo tobankeedii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan waa gabayansiiyo kii ugu dambeeyey welilah annagaa wax aragnay